wasiirka wasaaradda deegaanka jamhuuriyadda somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa maanta magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka imperial ka furtay kulan lagu gorfeynayay badbaadada deegaanka iyo ka hortaga dhibaatooyinka aalaba ku yimaada deegaanka kulankan oo ay kasoo qeyb galeen daniyayaasha deegaanka ee dalka iyo dhowr wasaaradooda ayaa waxaa kale oo lasoo qabqaabisay wasaaradda deegaanka wasaaradda warshadaha ee jamhuuriyadda somalilan haddaba halkan waxaa idinku soo tabin doonaa hadalkii ay halkaas ka jeedisay wasiirka wasaaradda deegaanka jamhuuriyadda somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare
waxaan wada leena xidhiir xidhiirka aanu leenayna waxa weeyaan naga dhexeeya oo sidii aynu iyaguna dhinac uga ilaalin lahaayeen dhaqaalihii ee dhaqaaluhu kor ugu soo kici lahaa ee bulshada loo samayn lahaa ee horumar aynu u gaari lahayn dhinaca kalena maxaa horumarkaasi uu khasaare inoo keenaya oo la miisaamaya labada iyadu dhinacaasaanu iska soo galnaa deegaan ahaan waxaan u malaynaya iminka warshadaha inoo aynu maanta haysanaa kuwan biyaha wada quruxda badan leh ay aynu arkayno iyo quraaradaha aynu arkayno dee warshadaha soo saara de lacag bay geliyeen efars bay geliyeen shaqaalaa ka shaqeeya wax badan oo layna yidhaha had iyo jeeraale waa run oo taa layskuma diidana laakiin haddana dhinacii kale maxay keenayaan oo khasaarahay keenayaan ma loo diyaargaroobo iyagu diyaar ma u noqdeen inaguma u diyaargarooni waa maya waad aragteen maanta waxaan u malaynayaa shalay subax inay ahayd inay daraa subax garan maayeen ayaa nin wasiiro ayaa ilaahay khayr ha siiya salaad hore igu soo dhuftay isagoo eerboodka ka yimi isagoo eerboodka cidgeeyo malaa kala haysa diyaarad kala haysa saaray waxay ahayd toddobadii meelaha wuxuu igu yidhi shubey miyaana dumaarag oo maalin walba dee aanay dumaarkayn siduu deegaanku sii noqonayo weliba bilicdii magaaladu waxaan idhi maxaa dhacaad saa ka aragtay ee intii hore ka soo kordhay wuxuu yidhi meeshaad martaba caagadii baa nafta kuu keenaysa caagadii waanaynu arkaynaayo dee warshadaheennu maanta ee biyaha dee waa saddexa ma afar ma shan haday dee ugu yaryihiin kookihii iyo waxaa jira iyaguna oo maaragtay dee dhalooyin badan soo saara warshada kookaha iyaguna quraarada caagado badan soo saara bilaanbiigii baa maqan bilaanbiiguna iminka dee wakti buu soo qaata waxay ahayd by now inaynu hayno aanaynu xabad caagada magaalada aanaynu xabad caagada inaanay magaalada oolbay tahay ama inagu aynu ka faa'iidaysano recycling ku samayno ama etoobiyadaasi ha ka faa'iidaysato waayo birtiiba dee socoto miyaad magaalada maanta alqabanka alqabanka laxooxda malaha alqabanka ma taqaanaa odayaashii hore alqabanka yaqaaneen ya laakiin alqaban maanta haddii bay gudhaade waa la samaynaya alqaban maanta la heli maayo wallahi inaan la helin girgiraha maalinba wey yare maarag soo ma aha ma jirto imika birti waa ka socotay haddii caagaduna saa u socon lahayd dee faataxaynu caagadda ugu dari lahay sidaa ay birti aynu u baahnayn waanoonus aragnay waxaynu u baahanay speed waxaynu u baahanay recyclingkii in speed lagu wado speed in lagu wado ayaa loo baahanya waayo waxa yaala dhulka iyo waxa la soo saaraya beerdey way kala badan yihiin iyo inta iyagu imika qaban karaya waxa weeyaan kolay dee maanta de waa bilow waa bilow weeye haddii allaya recyclka sha maanta inaan tobankii isu nimaadnay ahayd oo maaragtay barnaamijka noogu jirtay inaynu meesha recyclka somaliland iminka aan tagno laakiin ha laakiin waxaynu u baahannahay speed inaynu ku soconno oo iminka idinka qudhiina dee la siiyo maaragtay la siiyo taageero oo si weyn loo taageero oo dee dhinacyo fara badan laga taageero xagga dowlad ahaan laga taageero xaggii hay-aduhu laga taageero laga taageero dhinacii kale ee dee baacmushtaki ilan dhaladan markuu iibiyaan kolay iyaga qudhoodu dee waay waxay odhan karaan cashuur baa nalaka qaadaa shaqaalaanu shaqaalaysiinay bahasha biyuhuba khasaaray noogu joogaan hadday doonaan laakiin bal iyaga qudhoodu inay isku dayaan inay iyaga qudhoodu wax taraan oo kor loo soo qaado nin a qof allaaliya qofkii la yimaada inuu wax ka bedelo maanta qashinkan oo badbaadiyo deegaanka waxaa jira shirkad shalay soo bandhigtay oo noo timi iyaguna oo soo bandhigayey bal sidii iyaguna ay u badbaadin lahaayeen dhinaca dareeraha ah oo dhiigga iyo uuska iyo waxyaabahaas oo dhan iyaguna siday u samayn lahaayeen shirkad weyn oo shalay soo bandhigtay oo niman somalilan daris wataan oo shilinkoodii ilaa imikada runtii ku bixiya oo u diyaara recyclingka si kastaba ha ahaadee ama mbaya maaska siday odhan lahaayeen dee maaragtay maanta dee ama uuskii ha ahaado ama dhiiggii ha ahaado ama irbadaha maanta isbitaallada isticmaalaan ha ahaadaan adi waxa la areefi weysta oo weyskaas oo maaragtay ama dareero ha ahaado ama ha adkaadeen ama solid ha ahaadeen shirkad qolaha shirkaduna shalay way noo timo presentation bay noo sameeyeen dee waxaan hadday realistic yihiin ila waxba waxba waxba ka fikri haday realistic yihiin oo waxan yihiin wax idin ka dhaba tawa wax la qaadan karo oo runtii wax la qaadan karo oo dawladda hoose arki karto oo dawladda dhexe arki karto oo shicibka u soo bandhigi kartaan in qashinkan sidan maaragtay ugu tala gasheen oo ay maaragtay uu soconayo waxaan anu ku soo gabagabaynayaa dhinaca warshadaha agaasimaha guud maalin baan wada hadallo waxaan waan cawday inta xafiiska noogu yimid yani aad u cawday wixii adni shukriyey cabashadan aad wadaa uun annaguna waxaan islenayaa maalinta toddobiyo toban warshadood idiin dhiso somaliland keena ya toddobiyo toban warshadood baan ana isleeyaa maalin walba kusoo kordhiya si dhaqaalihii kor ugu soo kaco adiguna halkan kale ayaad ayaad adna cabanaysaa buu yidhi haddaba markuu soo fadhiistayna cabasho ku bilaabay wax kalena cabashadaydu maahayna dhalooyinkan maxaynu ugu talagalay maxaynu ugu talagalay caagadahan maanta maxaynu ugu talagalay bay ahayd sooma ahayd iyo dacarburuq ma eegnay oo ma la eegay oo wixii ka soo baxay maxaa lagu fuliyey nimanka iyaga qudhooda dee harga diraya maxaa iyaguna ay dhib keeneen faa'iido la aragii lacag baa la keenay waa la dhoofiyey haragii waa kan dhibtii kale ku keeno mujtamaci midda galeena waa midda halaleya laga dhisay ee saddexaad ee iyadu dee laamida bay saaran tahay taa saddexaad iyadu laamidiiba bay horta iyaduna dee saaran tahay iyaduna halkaa markaad maragta urteedii weeye marka waxa weye haddaad mid joojinayso dee waa la wada joojiya ama waa ina wada shaqaynayaana habkii loola shaqayn lahaa aynu keenna warshadihii oo weliba dee saddexdaana dhibtii ay ku keenayaan iyo inay halkaa ku joogtaan bal horta mid dambaa la siin kuwana sidii loola shaqayn lahaa oo waxaan dee loola hagaajin lahaa iyagoo qudhooda laga laga fikiro waxaan kusoo gabagabaynaya kolleyba taasoo anigan idin idhi qolo tiri iskaashataa oo dhuxusha ah oo niman waaweynaa noo yimo baabuur xaggaa eerboodka taagan ayay ka hadlayeen baabuur eerboodka taaganoo bal cashuur raba annagu waxaanu qaadnaa ah ama khasiraad waxaanu qaadnaa laba kun iyo shan boqol jawaanka dhuxusha jawaanka dhuxusha ah laba kun iyo shan boqol baanu qaadnaa nimankaasi kolley baa dee dacwadoodu waxay ahayd waxaanu ka keenaa dhuxusha etoobiya iyo dhul baan laga keenaya oo laga soo dee somalilantii baaban dee aan qori baa laga laayay marka nimankaasi waxay ku cabanayeen kolley baa dee cashuurta hanala ka jebin laba kun iyo shan boqol jawaankii ayaanu annagu ka qaadnaa marka labadii kun iyo shantii boqol bayleeyi waxaanala ka daayay marka bal waxaan idaalu dayn kari maayee xaq baa u leedahay inaad timaadaan oo dee soo shirataan cabashadii waanaan soo dhaweynayna cabashada marka iyagu cabashadoodu taasay ahayd laakiin dee laba kun iyo shan boqol oo laysu daba taagan yahay oo fayl loogu jiro ha maya horta fayl loogu jiro takalna waxa weya dhirtii qoyaan aanaydin ogolaynba ila waxa qalayd ma jire dhirta lasoo shidayo waa qoyaan ama etoobiya ka soo shid ama ka soo shid wadanka dhexdiisa dhirtii qoyaanadhirna ma jirto imaka laakiin alternativekii sidii aynu u raadin lahayn wixii lagu bedelayay oo weliba dee loo heli lahaa ee gaastan imanka dee biyaha ah loo heli lahaa oo maaragtay tamar kale oo dee laakiin ta ugu horeysa ay tahay gaaskan aynu ku shubanno shooladaha maadaama imka shooladihiina iska daba imanayaan oo shoolada weliba casrigiina ay yimaadeen shoolada shooladihii kaloo ka duwan oo casrigiina maanta la keenay dee in gaastii lanaga helo oo dadkii bacmisarkaa gaastii keenaan inaguna ku dhiirino haddaynu nahay wasaaradii waliba wasaaradaha isku xidhan waa idinka iyo annaga iyo ganacsiga iyo horta saddexda ugu waaweyn ee isku xidhan xaggaa markaad aada la timaado iyo caafimaadka intaa imka isku xidhan inay maaragtay ka hawl galaan waxaan ku soo gabagabaynayaa deegaanku inaga dhexeeya deegaan la-aanna lama noolaan karaayo innagana arkayno meel walba xoolaheenni waa ka xidhaynoo meel ay daaqaan ma leh oo dhul la iska ootay oo fara badan baa jirta oo manfacna laga soo saaray cidna loo ogolayn inay daaqaan ilaa hadaad marka loo dhaxtaa qofkii daaqayay dadkii kalena la daaqayay ciilba lama qabayo laakiin meelaan dadnaan loo ogolayn manfacna lahayn la wada ootay waa inaga arkayna maanta weyskii waynagaa ka hadlayna waynagaan warshadihii ka hadlayna weyska ay soo saarayeen waynagaan dareenkii wuu inugu jiraa laakiin ficilkii war ficilkii aynu dedejino ficilkii ka dowlad ahaan iminka diyaar baynu unahay inaynu ficilkii dedejino ka dowlad ahaan diyaar baan nahay laakiin ficilkii halaynala dedejiyo oo ganacsatadii hanala dedejiso oo dadkii wax kala qabanayay ku wada xidhnaa hanala dedejiyaan war ha la arko wax taanjibul oo la taaban karo wax taanjibul oo la taaban karo isbedela ha la arko ha laga arko qashinkaa magaalada nadiifa iyo magaalooyinka nadiifa maanta roobkina waa kan da-aya dowladda hoosena dadaal dee way ku jirtaa oo dee way dadaashaayo ma oranayna waxba ma qalbaynaso uma dadaalayso laakiin dadaalkii inay laban laabto oo drainajiyada maanta dee waa dhulkan biyo mareenka ah ee drainajiska de qashin baa buuxiyey kuwaa in maanta maantaba ay guraadaan bay ahay oo waaxdoodu shaqayso caafi waaxda maaragtay sanitationku waaxdaasi inay xoog u shaqayso oo maantaba drainage keliya aanu ku jirin qashin qashinka drainageka lagu gurayana dee in laga daayo ilaan maalin walba waxay qaadaan haddii haddana lagu sii guro yaa bay leedahay marka in loo dhigo oo dadkana ay siiyeen ay dadkan maaragtay kambaniyadana ay u dhiibeen inay qashinka guraan in lagu qasbana inay keenaan ama dadkuba iibsadaan wax hortooda la dhigo laga qaado oo la yidhaahdo xataa dowlad ahaan inaynu keenno xataa kuwii waaweyna oo maaragtay nasiibiyada qudheeda saa u gasho halka qashinka la geeyo waanu laga wada hadlay oo waxaynu ka wada hadalnay halka dhiigga la geeyo iyagana dadaal kuma yara milashiibiyadii laakiin dadaalkiiba dee aan maaragtay awoodii iyo waxa kala batay iyo iyo hawshii waa ka maxaa carabida sheekhanaa yidhi gacantii baa gaaban laakiin inaynu dee dadaalno oo horta waxa ugu horeeya saakaba ilaa berritaba horta daad waxa imanaya roobkii drainajiskii in la baneeyaa loo baahan yahay oo dee maaragtay waaxdaas shaqayso ma odhan karayno waqti kastaba meeyarka meeyarka iyo ku-xigeenka iyo golaha ma aha dad baa ka hoos shaqeeya waxaa jira dad ka qof walba ilaan wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay shaquu leey qof walba shaquu leey haddaynu naana un meeyarka iyo ku-xigeenka iyo golaha laakiin ummadii dhammayda la shaqaynaysay ee lagu tiirsana inay iyaguna dhaqaaqaan oo maanta drainajyadaa la safeeyo ayaa loo baahan yahay oonaynu inagu u sheegno iyagu roobkii waa isi soo taagay in la safeeyo aada iyo aad ba umahadsantihiin wasiirkii ugu horreeyana deegaanka wuu hadlay anna hadlaya aan u malaynayaa
السلام عليكم عليكم السلام.
قلب يا أخو أو جنود أي واحد من الحرس وحنا وين ما شاء الله شيء هي بالله لكن أنا كل خش وكذا من جنود خش عشوز ما بنصور بيو إلا تجارة من هو أنا واحد من الناس تقدر نصور عليه دي ما تقدر تجيو كيف قوانين وعارفين.
هذا هو الجيش ها كذا زي ما كان ما تقاتي waxaad waxa weeye horta economic umadku ka gasho Mm.
maadili Mm.
kerosinta laakiin hadda wasiirahaan Naam.
waxaad kala u gashaa Ah.
qaali ha aha bansinka cashuurka ma laha kerosinka inaad lacag cashuurka ka disho kusubaa waxaa noqon lahaa meel weyn haddii kale ku jiro ka aan dadkiina ma iibsan karaan Mm.
oo dee gaaskii weygana maysan kareen buteen gaaskiya keerosaynkina maysan karo kiyala wax kuma kasan karo inta badanna dowlada cashuur cashuur dowlad weyn oo keerosintaa dadka leeyahay reer mulkiinka ku kasanaya dabadda dhexolka maana bahanay annago quracda wareeg waa tahay een, runtii een, runtii waynu wada dareensannahay inaanay ku joogsanaynin dhuxushu wakti dhow dareenkaas wuu inagu wada jiraa dhuxul inu iminka wakti dhow joogsanaysaa oo la doondooni doono ta uunsigu horta ma soo dhowaa waayo marka dee taa doondoonto waxaad og tahay ee la yidhahdo orodoo ii keen een, maaragtay la- ii yaroo ii yaroo kiilooya ama laba kiilooyo uunsiga un ah waktigaasi ma soo dhowaa laakiin waynu raadkii baynu haynay raadkii baynu ku jiraa وين وضع درنسنا إن ندرتي إنه هذه هذا ما أنت ولنا لكن حاجة كلا وحدها الله تنا هذه مك سواش هذه أتوج أما تلا ذا أتوج يدسي فرتجاس سوى اللي جداي جاس أوضا ما لها عشور كيروسين كارثين تا تنا إمارة بيها إن كشبنا إنه جاسها iyo sam gaastaba horta dawladda Soomaaliland way ka joojisay from January in laga qaado cashuur laakiin waxa la isku haystaa waxa weeyaan dadkii soo keeni jiray waxaynu ka keenabaa la yidhi Ethiopia waxaan imka wiigii hore la hadlay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka xigeenka ganacsiga labadaba concernka waanu u gudbin waxaanu niri oo aan anigu ku inaan afkayga ugu la tagay waxaynu doonaynaa mar haddii aynu gooyada lagu keeni jiray dhimaandkii uu kor u kacay oo doonistii kor u kacday way sabalaygiina la helaa oo keenistiina aanay dadka ka go'in iyada oo ah inaanay ku qaaliyoobin oo hadday shan kun ahayn toddoba kun iyo shan boqol dee laga siin ilaan wixii markaad kusii qaadisay haddaad xaggan ka dayso oo xaggan ka kacday dhibteeday leedahay dhimaandkiibaa iminka jira waxaanu iminka soo broboos garaynaa annagu aanu proposal konsidnaa waxa weeye haamihii haamihii ma bannaan yihiin haa maxamed cabdilaahi wuu noo sheegay wasiir maxamed cabdilaahi wuxuu yidhi haamihii haam baa aanu idin la bannayn karaya haamihiina waxay u baahan yihiin safayn iyo hagaajin marka haamtaa haddii layna siiyo oo haantaasi la siiyo sidaa loogu shubayo shidaalka kale baa dadku la keenayaan hadda ugu shubaya markaa lama waayayo wakhti kasta waanu daba taagno suuqii waanu arkaynaa لأن أنا قبل جيت كده بتعجني وين المركز دقدقة السوقنا توجر لها لصعنا وعبشتي سوق لصعنا سأنو ده دولة قديدي أنا سقوني ما مركز وأنا كره هذا الله إن إن ما ركتي ما دام الدمان في كرك عي وإن جاء في ده لها ولا جو عين ولا بقى يضع ده لا كار كار يقف جوين كراي oo barayskii aan kor loogu qaadno barayskana ay ogaadaan wasaaradda ganacsigu regulate karayso oo ay ogaadaan ay la socdaan
انت هتبقى